Degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa laga sameeyay olole nadaafadeed oo ballaaran kaasi oo qayb ka ah dadaallada lagu doonayo in lagu hagaajiyo bilicda caasimadda. Ololahan ayaa waxaa si gaar ah loogu saaray nadiifinta waddooyinka waaweyn ee degmooyinka Xamar Jajab iyo Xamarweyne, suuqyada, goobaha ganacsiga, kaasi oo door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta nadaafadda. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Xamarweyne, Mudane Maxamuud Dheere ayaa ka warbixiyay muhiimadda ololahan, isaga oo digniin u diray bulshada ku nool degmada Xamar Jajab iyo Xamarweyne wadada xiriirisa oo ku aadan inay ilaaliyaan nadaafadda.
saaka waa subax kale oon ku jirna ololihii nadaafadda gobolka banaadir ka socday gaar ahaan isgoyska u dhexeeya fiya rooma degmada xamarjajab iyo degmada xamarweyne Een, waxaan markan u mahadcelinaynaa shaqaalaha weynaha gobolka banaadir waaxyaha saaka nala jooga Een, waaxda biyaha ee ugu horreysa iyo waaxyaha kale iyo xafiisyada Een, waaxda nadaafadda gobolka banaadir iyo waaxda gaadiidka dhammaan intii saaka halkaa ka soo qayb gashay ee shaqadan quruxda badan nala qabatay mar kale waa mahadsan tihiin Ee, waxaad nala qabateen shaqo qurux badan oy u baahnay waddooyinkan saaka aan taagannaha fiya rooma ee kala qaybiya xamarjab iyo xamarweyne Een, waxaan kaloon rabnaa inaan aan u sheegno shacab weynaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada haddaysan ahayn shaqaale weynaha gobolka banaadir iyo waaxyihiisa magaaladu saan uga qurxanaateen fakar fiican ayaa duqa magaalada noo keenay fakarkiina wuxuu keenay magaaladan inay noqoto magaalo qurux badan oo dhala ah runtiina maaragtay lagu damaashaadi karo intaas kadib warka dardaarankiisa waxaan u dayn doonaa waaxyaha halkaa nala jooga ee waaxda deegaanka Een, waxaan rabaa inaan digniin u diro shacabka waddadan ay ka dhexaysay xamarweyne iyo xamar jajab waddadan waa wadda ee maaragtay bulshadaysa ay u maraysa aa ujeeddaan waa waddo loo loo baahan yahay in la ilaaliyo waxaan rabnaa dadka marka caadaystay inay biyaha wasaqda ku soo daayaan iyo qashinkana ay soo dhigaan labaduba inaan cido ka yeeli doonin qof kasta oo biyo wasaqa ama qashin soo dhiga waddadan wuxuu mutaysan doonaa ganaax iyo xarig sharci haddii ilaah yidhaahdo marka waxaan leenahay shacabku shacabku ha nala shaqeeyeen waddooyinka ha ka shaqeeyeen sida maaragtay dadkaanu oo soomaaliyeed oo maaragtay dhallinyarada ay nagala shaqaynayaan ayagaa ku nacfinaya guryahooda ku yaallaan ganacsigooda ku yaallaan ha nagala shaqeeyaan quruxda qofka qof kastana iriddiisa inta ku aadan ha xaqo hana ilaaliyo hana nadiifiyo Ololahan oo kale ayaa waxa uu door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta wacyigelinta bulshada, ilaalinta caafimaadka guud iyo bilicda gobolka Banaadir.